habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa fiidnimo isniin ah bisha disembarna waa saddex iyo labaatan sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mijirbaan iyo boggaannu internetka ku leenahay ee v o a somaly com saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo aniga oo cabdixaafi daacawil ismaaciil
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah somalilan oo ka hadashay kulamada guddiga qaran ee dowladda federaalka soomaaliya u xil saartay dib u heshiisiinta iyo wadahadallada ay la leedahay somalilan wadahadallada somalilan iyo soomaaliya saddex arrimood baa asaas u ah kow in soomaaliya aqbasho in somalilan ay ahayd dowlad ka madax bannaan soomaaliya oo marka la wada hadlayo loo wada hadlo labadii dowladood
sidoo kale waxaannu idiin haynaa faahfaahin ku saabsan dagaal ka dhacay deegaanka goofa guduud
ciidanka ee dalka soomaaliyeed meelka dhexlanaad ciidan iska filanaa haysaaki nimanka dawaamahaanba waa lagu warqabin ciidan fiicnaa la keenay marka alxamdulillah kaakii dagaalka anta ka dhacay siigiriga anta ka dhacay nimaha gacantaana laga gaarsiiyey alxamdulillah sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabnayd iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
shan qof ayaa dil loogu xukumay dalkii weriyey jamaal khashogji hase ahaatee labadii qof ee ugu sarreeyey dadkii loo baadhiyey dilkan ayaa dembi lagu waayey waxaa sidaas isniintii sheegay dacwadoogaha guud ee sacuudiga khashogji oo wax ku qori jiray wargeeska washington bost ayaa waxaa la dilay bishii oktoobar ee sanadkii labada kun iyo sideed iyo tobankii iyadaoo riyaad ay dilkaasi ku sheegtay howlgal ay fuliyeen fallaago sagaaliyo konton jirkaas oo ahaa nin wax badan ka og boqortooyada balse markii dambe isu rogay mid dhaleecaynaya ayaa waxaa qunsuliyadda sacuudiga ee istanbul ku dhex dilay shan iyo toban nin oo sacuudiga u dhashay kuwaasi oo kadibna jarjaray meydkiisa sida ay sheegeen saraakiisha turkigu ilaa iyo hadda lama helin haraagii jirhkiisa waxaan ogaanay in dilka khashogshi uusan ahayn mid hore loo sii qorsheeyey waxaa sidaas yidhi ku-xigeenka dacwadoogaha guud ee dalka sacuudiga shalaan al shalaan oo shir jaraa'id qabtay dacwadoogayaasha sacuudigu waxa ay sheegeen in ku-xigeenka madaxa sirdoonka axmed al asiir uu maamulayay kooxda dilka fulisay islamarkaana uu sidaas kula taliyey la taliyaha warbaahinta boqortooyada sacuud al kahtani
toddobaadkii labaad ayuu isniintii maanta galay banaanbaxa ka socda dalka indiya ee uu sababay qaanuunka muranka dhaliya ee jinsiyadda ee uu baarlamaanka dalkaasi ansixiyey xeerkan ayaa dhigaya in dhalashada hindiya ay qaadan karaan dadka laga tirada badan yahay ee aan muslimka ahayn ee kasoo jeeda dalalka bakistan afghanistan iyo bangladesh xeerkan ayaa ka caraysiiyey muslimiinta hindiya iyo dadka taageersan nidaamka caalamiga ah ee uu dejiyey mahatma gandhi isniinta maanta ah magaalada delhi ee caasimada indiya xisbiga ugu weyn mucaaradka ee hogaamiso sonia gandhi ayaa ku biiray mudaharaadka balse waxay dhigeen mudaharaad aamusnaan ah milatariga maraykanka ayaa sheegay in mid ka mid a askartiisii lagu dilay howlgal isniintii maanta ka dhacday dalka afghanistan markii lagu dhawaaqay dilka askariga ciidamada maraykanku faahfaahinka ma ay bixin halka lagu dilayo sida ay wax u dhaceen kooxda taalibaan ayaa war qoraal ah oo ay warbaahinta u tirtay waxa ay ku sheegtay in khasaaraha uu ka dhacay waqooyiga gobolka kundus ee ay xasilooni darradii ka jirto kooxda gacdoonka ka wada ayaa waxa ay sheegtay inay bartilmaamsadeen askarta afghanistan iyo kuwa maraykanka oo miino ay u dhigeen waddada dhinaceeda xilli ay isku dayayeen inay fuliyaan weerar wadajir ah oo ka dhana saldhigga taalibaan ee degmada jardara kooxda taalibaan ayaa gacanta ku haysa inta badan dhaarajara halka dowladda afghanistan ay maamusho xarunta degmada mucaaradka ayaa si kulul ugu tartamaya degmooyin badan oo ku yaala kunduus oo laba jeer muddo kooban u gacan gashay kooxda taalibaan sannadihii ugu dambeeyey taalibaan ayaa waxa ay sheegtay inay askari kale oo maraykan ah iyo taliyo afqaan u dhashay ay si xun ugu dhaawacmeen qaraxaasi waa ay adag tahay in sheegashada taalibaan loo xaqiijiyo si madax bannaan iyadoo inta badanna ay tahay mid la buunbuuniyo dhimashada isniintan ayaa tirada askarta maraykanka ah ee sanadkan lagu dilay afghanistan ka dhigaysa ugu yaraan sagaal iyo toban askari
burcadbadeed u dhalatay dalka gaboon ayaa meel u dhow magaalada caasimada heda ee libreville ku weerartay afar markab iyagoo dilay kabtanka mid ka mida maraakiibtaasi saraakiisha dalka gaboon ayaa sheegay in burcadbadeeda ay qafaasheen afar badmaaxe oo u dhashay dalka shiinaha kuwaasi oo ay hadda baadi goobayaan ciidamo isugu jira kuwa gaboon iyo booliska caalamiga ee interpol wakaalada wararka faransiiska ee a f b ayaa ku warantay in saddex ka mida afarta markab ay leeyihiin shirkado laga leeyahay dalka gaboon halka kan afraadna uu watay calanka dalka banama
wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba toos ayaad u dhegaysanaysaan idaacadda v o eda oo washington idinka imanaysa ciidamada dowladda soomaaliya ayaa maanta dib u qabsaday deegaanka goofguduuda buure kadib weerar ay al-shabaab ku soo qaadeen saacadihii hore ee subaxnimadii saaka askar ka tirsan kuwa dowladda iyo maleeshiyaad ayaa la sheegayaa inay ku dhinteen weerarkaasi warbixin haddaba amuurtaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha iyaga mukhtaar maxamed catoosh iskahorimaadka oo ka dhacay tuulada goofgaduud buuraay ayaa wuxuu u dhexeeyey ciidamada milatariga dowladda federaalka kuwa maamulka koonfur galbeed iyo kooxda al-shabaab oo weerarkadiisa ku soo qaaday waa berigii saaka deegaankaasi goofgaduud in ka badan toban askari oo dhinacyada dagaalama ayaa ku geeriyooday iskahorimaadka waxaa sidoo kale jira tiro ku dhaawacmay dagaalkaasi goobjoogayaal goofgaduud ku sugan ayaa xaqiijiyey in dagaalku uu ahaa mid culus oo laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxayna goobjoogayaasha sidoo kale xaqiijiyeen in muddo kooban ay go-aan kahaynta fariisinka ciidamada dowladda la wareegeen kooxda al-shabaab ee halkaasi weerarka ku soo qaaday hase yeeshee guddoomiyaha deegaanka goofgaduud xasan buyow isaaq oo v o a la hadlay ayaa sheegay in kooxda shabaab looga itaal roonaaday dagaalka islamarkaana ay u suurtageli weysay inay gacanta ku dhigaan deegaanka goofgaduud waa garta marka khasaaraha dagaalka meesha ka dhashay khasaaraha waa jiraa kusoo sheegi doona dhimashada dhaawac gudoomiye wararka qaar waxay sheegayaan in fariisinkii ciidamada dowladda muddo kooban ay la wareegeen kooxda al-shabaab ee halkaasi weerar kusoo qaaday baa waayo waxaas ciidanka dalka soomaaliyeed lagata lexlanaad ciidan iska filanaahay saaki lamanka dawaamahan waa lagu warqabay ciidan fiicnaa la keenay marka alxamdulilah saakii dagaalka anta ka dhacay
si kastaba ha ahaatee xaaladda deegaanka goofgaduud buuraay ayaa haatan degan mana ahan markii ugu horreysay kooxda al-shabaab ay weerar ku soo qaadaan deegaanka goofgaduud mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
halka dhegeysa nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington wadatashiyo ku saabsan sidii loosii ambaqaadi lahaa wadahadaladii soomaaliya iyo somalilan ay lahaayeen ayaa la sheegay in ay maalmahan ka socdeen magaalada muqdisho dhowaanna madaxtooyada soomaaliya ayaa sheegtay in kulan uu madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo la yeeshay guddiga qaran ee dib uheshiisiinta iyo wadahadalada dowladda federaalk iyo somalilan lagu xasuusiyey in guddiga laga sugayo xal waara oo miro dhal ah haddaba somalilan ayaa maanta ka jawaabtay dhaqdhaqaaqyada guddiga ee ka socday muqdisho warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed akule
wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee somalilan liibaan yuusuf cismaan oo u warramayay qaar ka mid a warbaahinta ayaa u sheegay in somalilan iyo soomaaliya wadahadaladeedu ay ku dhisnaayeen saddex qodob oo muhiim u ah sida uu sheegay in wadahadalladu ay midho dhalaan wadahadallada somalilan iyo soomaaliya saddex arrimood baa asaas u ah kow in soomaaliya aqbasho in somalilan ay ahayd dowlad ka madax bannaan soomaaliya oo marka la wada hadlayo loo wada hadlo labadii dowladood ee midna ingiriisku muxuu ahaye maxamiyadii ingiriiska ahayd midna muxuu ahaye ay gumaysan jireen talyaanigu ee soomaaliya soomaaliya italia iyo somalilan british somaliland protectorate ee isku biiray ee midoobay midna lix iyo labaatankii juun ay qaadatay xorriyadda midna first july ay qaadatay isku biray in labadaa dowladood loo wada hadlo halkaasuu ka bilowmaya muxuu ahaye unuga wadahadalku marka aasaaska koowaad waa kaa aasaaska labaad waxa weeye in aan wadahadalada somalilan iyo soomaaliya aanay ka mid noqonin muxuu ahaye dad ka soo jeeda somalilan taasi oo keenays oo u muuqata daacaddarada soomaaliya oo wadahadaladii u dambeeyay ay ku burbureen inaanay somalilan aqbali doonin in dad u dhashay somalilan ay wadahadalada qayb uga noqdaan soomaaliya ta saddexaad waxa weyaan inay meel lagu meelasha lagu wada hadlay noqoto madal caalamiya oo dhexdhexaad ah oo fulin karta waxyaalaha lagu heshiiyo isla markaana laga wada hadlo qodobada masiiriga ah ee aan muxuahaye mar dambe waqti badan ku lumin qodobo muxuahaye confident building measures iyo qodobo kale oo isku soo dhaweyna aanay ku milmin intaas marka la helo somaliland mabda'iyan waxay diyaar u tahay wada hadal ay la gasho soomaaliya oo si nabada loogu kala baxo wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda liibaan yuusuf cismaan oo ka jawaabaya su-aal la xidhiidhay guddiga wadahadalada somalilan iyo soomaaliya oo hore ugu magacaabay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya moxamed cabdulaahi farmaajo ee shalay sheegay inay la kulmeen madax dhaqameed iyo siyaasiyiin ka soo jeeda somalilan kulana kulmeen magaalada muqdisho sida ay u arkaan ayaa ku tilmaamay in ay yihiin daddana gaara halkaasi u jooga
jawaabtu way kooban tahay waa maya somalilan dadka matala somalilan bay joogaan hadday siyaasi noqoto iyo hadday madax dhaqameed noqoto iyo hadday hogaamiyaal kaleba noqota dadka halkaa tegay waa dad dana gaara u jooga dad somalilan matala maaha dad qadiyadeeda ka hadli karana maaha wadahadalada somalilan iyo soomaaliya oo soo bilowday sanadkii labadii kun iyo laba iyo tobankii socdana ilaa laba kun iyo lix iyo tobankii ayaa intii dambe waxaa soo kala dhex gelay madmadow iyadoo dhinacba dhinaca kale uu ku eedeynayay inaanu daacad ka ahayn wadahadaladu inay si fiican u sii socdaan dhinaca kale qodobka muhiimka ah ee mar walba labada dhinac iskaga hor imanayeen ayaa isaguna u muuqda inuu yahay in dhinac kastaaba uu sito qodob la xidhiidha dastuurka federaalka soomaaliya iyo dastuurka somalilan kuwaasi oo mid kasta goonidiisa u faraya ama u sheegaya in ay madax bannaanidiisu tahay lama taabtaan khadar maxamed cakule v o e hargeysa
waa hagaag dhegaystayaal weli waxaad nagala socotaan laantaaf soomaaliga ee v o e da washington d c toos idinka imanaysa bal iminkana waa barnaamijkii ilayska ah waxaana inoo haya maxamed colaad xasan
kulanti waxaan u wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii elayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno khayraadka la sheego inuu ku jiro dhulka soomaaliya waxaa la sheegaa in soomaaliya ay leedahay khayraad dihin oo dabiici ah waxay leedahay laba webi jubba iyo shabeelle oo aan laga faa'iidaysan marka la barbar dhigo sida dalalka caalamku ay webiyada uga faa'iidaan dhinaca wax soo saarka beeraha waxaa kaloo ay leedahay bad uu kalluun ka buuxo iyo macdan kale injineer yarow shariif aadan oo ah khabiir ku xeel dheer arrimaha tamarta iyo macdanta horeyna agaasimo uga soo noqday wasaaraddii macdanta ee xukuumaddii maxamed siyaad barre ayaan weydiiyey macdanta ku jirta soomaaliya macdantaasi way taallaa hadda tangistana laga heli karaa macdanta culus macdanta laba laba nooc anwaac bay leedahay kuwa dhismaha gala kuwa oo oo oo oo oo furnitureka gala kuwa maaragtay oo loo adeegsado maaragtay technolojiyada haysar hay hay hay haya ah oo technology sida maaragtay qamar sinaaciga cirda loo diro cirka loo diro oo loo adeegsado ayaa jira waxaana wadanka waa yaaliin injineer yarow ayaa dhinaca kala sharaxaya sida macdantu ay ugu firirsan tahay gobolada soomaaliya gobol kastaba qeybay lagu ammaani karaa masalan uraniumka ka soo qaata uraniumka oo kale gobolada dhexe haddaad u fiirisid meesha ilaahay ugu bideeyey waxba uranium wey ya uraniumkaas iyo gaasas kale oo oo oo aan la sheegi karin uraniumkan qualityga kan ugu fiican soomaaliya waa ka maxaa yeelay de annaga geologian xilligayni markaan shaqayn jirnay kuwa value ahaan qiimo ahaan ugu qiyaam ugu qiimo badan uraniumkan wuxuu ahaa kan brazil iyo france haysato australia australia haddii loo barbar dhigo marka kan soomaaliya qiimihiis wa xdigaas marxuum maarata xuseen cabdiqaadir qaasim allah yarxamo waktigaasaa jiri jiray taas waa uranium thorium aliyow geelle iyo dhulkaas oo ku jiro oo kale masalan ka dhig even diamond da iyo tangistar dahabka waa laba nooc wey tangiskan le dahabka cad baa la leeyahay marka dahabkaas cad wadanka waa yaalin maxaa la yidhahdaa baydhabo ma aha dinsor iyo dhulkaas iyo haddii la baaro waa laga helaa macdantaas oo culeyska coperka oo kale coperka annaga maarag sedimentary rocks yani dhagax dhagaxaantiiyo saddex meelood bay u kala baxdaa sedimentary rocks iyo igneous rocks iyo metamorphic rocks marka sedimentary marka dabeel ay dhacdo ama roob u dhaco waa isku soo haqaya meel godon buu isu keenaya nugaal oo kale macdan khaas bay leedahay senaag macdan khaas bay leedahay somaliland macdan khaas bay leedahay jubbooyinkaas macdan khaas bay leedahay macdanta lama soo koobi karo baaka curyaha soomaalida waxay tiraahdaa curyo boqol iyo afartan iyo iyo boqol iyo toban iyo afar curyo waaye macdan kasta mid kasta waa ka qiimo badan tahay masalan yani piso quarts oo kale piso quarts dadka geologiinta yaqaaniin reer hargeysa ilaahay ugu bineeyey maaragtay kaas waxaaba dhagxaantaas hadeertaan haddaa london aad tagtid oo dalxiis aad u tagtid maadaam tuso aad tagtid dhagaxa ugu qurux badan ugu weynaa ya wadankaas waxa waxaa laga soo qaaday soomaaliya laga soo qaaday madam tusu buu yaalla beled weyne meel zoono dhowr macdan bay leedahay oo aniga halka aan kaaga sheegi karin dhismahay geli karaan siyaano sanaacaday geli karaan decorationkay geli karaan wax kastay geli karaan kismaayana waa dhulkaas waa saas masalan kasoo qaado berbera iyo berbera iyo berbera magaalada berbera hadday soo qaadato iyo kismaayo iyo xeebteeda iyo iyo majihaan dhalan meel la yidhaahdo oo boosaaso agteeda ku taalla afartan kilomitr inay u jirtaan u malaynaya oo talyaanigii hore wax ka qodi jiray ilaa maaragtay dhowr hal kilomitr laba kilomitr dhulka hoosii laga qodi jiray still macdankaas waa yaallaa laakiin waxay u baahayna ragay u baahan tahay buu yidhi kii soomaaliga wuxuu yidhi hadday rag u baahan tahay macdanta lagu sheego soomaaliya waxaa ka mid a dahabka noociisa cad iyo nooca madow waxaana markhaati ka ah in degaano ka mid ah gobolka sanaag ay dadku dahabka ka raadsadaan buuraha dhowaana waxaaba dadkaasi ay ku dirireen dahab lagu arkay biyaha waadiyada buuraha sanaag saciid cabdalla guuleed waxa uu ka mid yahay dadka ku nool gobolka sanaag way aragnimada u leh arrimaha degaanka gobolka qadka taleefonka ee magaalada ceeregaabo ayaan kula xiriiray wuxuu kasii jeedaa degmadan ceeregaabo oo usii jeeda dhinaca badda oo dhan inteeda badan dhulku waa dhul dahab weeyaan oo macno fara badan ku jirta dadkuna aada iyo aada mudad fara badan ay ka faa'iideen oo wax badan ay ka heliyeen marka meeshu way jirtaa waa meel macdantaa sida goo goobaha uun dahabka laga helin bay ka mid tahay marka marka xogtaad ka haysaan dadkan dahabka qota ama dhagaxdaa qota ma dad iskooda soo abaabulay oo degaanka ka taga oo buuraha wax ka qota oo waxa ay soo helaan iibsadaa ma dad abaabulanba bal haddaad sawir ka bixiso qaabka macdantaa dadku ugu faa'idaystaan kolliga dahabka waa laga noqo waxna dee macdanka waa boosiga waa wax hoose waxna waa wax iska ugada saaran oo next baa la yidhahda dahabka oo nextka iska dusha ee sida yar loo helayo ama qalab yar loo isticmaalayo lagu heli karayo mid abaabishana ma jirta wada iyadu maaragtay iskood u shaqo tegayo oo iska foog tegayo midda wixii uu soo helo iyo xilligii hore wax siinaya waa dad ilaahay uu kala saaranayo maaragtay iska sidaa weeyaan laakiin cid abaabila ma jirto marka waxa ay soo helaan xaggee u suuq geeyaan ninka waa dahab oo dahabka caalamkeeda iib ma waayo dadkii iibsanayay baa iyaguna dhex socda oo dhex maraya oo qofku markuu soo helaba markiiba waa laga iibsanaya oo dad iibsadaa jira iyaduna ganacsigii baa dhex soconaya injineeyarow shariif aadan ayaa ka warramaya dahabkan lagu arkay buuraha sanaag ee roobku uu soo saaray dahabku waa nuuc hadduu buuru yahay roots wey hadduu oo oo waadi yahay waxa way sedimentary rocks waay waadi waa taqaanaa oo aniga waxaan xasuusanahay mar oo oo oo ka imid barian ka imid geologian isla soconay baabuurka markaan kasoo tillaabsanay waadigii biyo intee la-ag geedi iyo kuwaas ay wataan buurahaas hadday ku dhacaan roobkaas oo mahigana wuxuu soo jibina buurahaasi macdantaasuu soo jibina marka waxay u imaanaysaa daadadkiyaa keenaya hoos baa imaanaya marka ninka reer baadiyaha markuu dahabkaas uu arko asaga wuxuu u malaynayaa fadhigii dahabka inuu meeshan yahay maa buurahaasa la raadsadaa buurahaasa la raadsanaa wadankii qani waaye aw bare waa taqaanaa xadkan somaliland la leedahay etoobiya waaye annaga markii mengisto noolaa markii geologian baan ahayn macdintii dahabkan baarin researchi aniga jaamacadda london aa ka soo qaatay aw bare ahaa aw barean kasoo qaatay ciiddaas oo dahab ku jirto oo qualitigiisa u fiican buurahaas ma etoobiya buuraheeda aaday u waaweyn yihiin waayo waagii oo maaragtay volcanos ku socday dhowr buuro dhowr macdan ay leedahay waa soo guraysaa waddankaas intay isu soo shubaan jubbooyinkaasay ku soo shubaan rofesor cabdi siyaad camey waxa uu maadada cilmiga dhulka iyo waxa ku jira ka dhigaa jaamacadda university of western cape ee duleedka magaalada cape town ee dalka koonfur africa waxauu la soo shaqeeyey shirkado dhagxaanta qaaliga ah ka baarayay somalilan wuxuuna si gaara daraasad ugu sameeyey qaar ka mid ah macdanta gobolada dhexe ee soomaaliya waxaan weydiiyey inta ay la eg tahay macdanta laga sheego soomaaliya walahi de dhibka jiro waxaa waaye soomaaliya macdan badan lama qiimeyno macdamo waxaa jiro laba macdan oo hadda gobolada waxaa ku jira xeelbuur oo kale iyo uraniumka iyo iyo dhagax burjikada labadaba master iyo b h d n ka sameyn cilmi baarisan ka sameyn laakiin waqooyi macdan badan aan baaro meelo badan macdan ku jiraan waa la ogyahay dahab platinum other mineralska laakiin ilaa hadda wax la qiimeeyo likal intaasaa ku jirto ma jirto laakiin waa jiraan sanaag meelo badan oo dahab aan ka helna waa jiraan laakiin waxay u baahan yihin in la qiimeeyo intay la egyihiin inta ounce oo laga soo saari karo in la ogaado soomaaliya dhibaatadana haysta waxa waaye dhulkii macdanta ku jirtay qabi qabaa'ilaha kala degan dawlad awood loo ka shaqey karto sidii dawladna u shaqeynayna ma jirto qof kastoo iska imaa ajnabiga xataa iska qoto oo iska daldalanaya macdantii waddanka dawlad awood loo ka celi kartana ma qabno dhibaatadaasaan haysta laakiin runtii sanaagaa sheegaya soomaaliya meelo badan oo macdantay ku badan yihiin sida somaliland dhinaca puntland dhinaca bay bay area gobolada dhexe jubbaland meelo badan macdan iyo basaba ku jiraan laakiin waa nasiib daro waa ka gaajoonna dawladaan u baahannahay oo ka shaqey karto khayraadka waddanka inay usoo saarto waddanka dadka inay usoo saarto iyadoo shaksiyaed lama raba inay iyagu iska maamushaan oo jebkood ku shubtaan soomaaliya dhaqaale ahaan waxay hadda ku tiirsan tahay dhaqaale aan habaysnayn oo ay maamulaan shariikado gaar loo leeyahay oo aan raacin xeerarka ganacsiga ee dalalka adduunka ay degsadaan dhaqaalaheedu waxa uu si weyn ugu tiirsan yahay xoolaha nool lacagaha ay qurbajoogtu u diraan eheladooda ee xawaaladaha la marsiiyo iyo isgaarsiinta dhinaca kale soomaaliya waxay leedahay dhulbeereed ka badan siddeed milyan oo hegtar oo cararsan u badan saddex kun oo kilomitir xeeb dherkeedu dhan yahay oo ah tan ugu dheer qaaradda afrika waxaana baddeeda ka buuxa kalluun macdan iyo shidaal barasare axmed muumin warfaa waxa uu ku takhasusay cilmiga beeraha muddo afartan sano ka badan ayuu ka shaqaynayey waxaana uu muddo dheer wax ka dhigayey jaamacadaha maraykanka kalluunka hadda maasha allah maasha allah kalluunkaad arkayso tuuna fishiyo dhulkaas laleeyahay waxa uu wuxuu kasoo kasoo shiraacdaa muxuu ah ilaa koonfur africa soomaaliya ku rimaa ilaa wuxuu ku dhalaa qandaliya xaabiya dhulkaasuu ku dhalaa maaragtay marka soomaaliya badda cas iyo badda madow labadaba waan leenahay alxamdulilah soomaaliya khayraada alla isugu geey maaragtay shirkii madasha aragtida shirkii madasha aragti wadaagga ee uu macadka heritage fadhigiisu yahay magaalada muqdisho ugu qabtay jabuuti aqoon-yahanka iyo qaar ka mid ah haldoorka soomaalida ayaa waxyaabihii lagu soo bandhigay waxaa ka mid ahaa daraasado laga sameeyey khayraadka badda soomaaliya cabdiraxmaan kulmiye ayaa ka mid ahaa aqoon-yahankii halkaasi ka hadlay baddeenu waxay tahay meelaha ugu khayraadka badan kontan iyo afar meelood oo la qiimeeyey oo baddeena la mide badweynta hindiya waxaan ka galnay afraad badda cas ama gacanka cadmeedna waxaan ka galnay afraad baan ka galnay serveys la sameeyey oo oo maraakiib samaysay oo soomaalidu markaa ay dowladdii soomaaliya ay ay dalabtay waxaa lagu ogaaday baddeenna in laga soo saari karo laba boqoloo kun ilaa shan boqoloo kun oo tan oo kalluuna sanadkii iyadoo aan khayraadka wax la yeelin malaayiin qof oo soomaaliya ayaa badda la geyn karaa oo badda maaragtay lagu jaahin karaa laakiin waa ka gaajaysannahay haddii la sii horumariyana maaragtay wax badan ba wuxuu ka qayb qaadan lahaa horumarinta qaran ee dalka
inkastoo ay caqabado dhinaca amniga ah haystaan oo aan horeyna looga faa'iidaysan haddana soomaaliya waxaa lagu tiriyaa inay ka mid tahay dalalka hodanka ku ah kaydadka shidaalka cirin oo lagu qiyaaso in ka badan boqol iyo toban bilyan oo fuusto waxay juqraafi ahaan dhacdaa marin muhiim u ah isu kala gooshka maraakiibta dunida wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta dowladda federaalk ee soomaaliya injineer cabdirashiid maxamed axmed ayaa iiga warramay waxaa lagu ogaaday baaritaanada ilaa iyo hadda lagu sameeyey shidaalka soomaaliya
waad maaqsanta cumad baaritaanka shidaalka soomaaliya waxa wuxuu bilowday intaysan soomaaliya xubnimada qaadan sanadkii konsameeyad ayaa la bilaabay waxaa bilowday shirkad loo yaqaano sinsilef oo maraykana waxay ka bilaawday dhulka soomaaliya min waqooyi ilaa koonfur inta badan way baartay baaritaanadii la sameeyey waxaa waxaa la sameeyey test meelaha qaarkood waxaa laga qoday ceeral shidaal oo tijaabo ah qaarkood waxay noqdeen iska dara qaar waxay noqdeen waa laga helay shidaal oo lafasna laga helay daatooyinkii la helayna waxaa lagu howlgeliyey waktigii xilligii dowladii xamsa bar ay jirtay shirkado waaweyn oo u badan maraykan iyo rajobeed oo loo loo qoonteeyey inay qaataan dalabyo dhulka soomaaliya qaarkoodna waxay heleen fidaal ganacsi geli kara burburkii kadib markii soomaaliya ay buru ka dhacay dhammaantood shirkadii waaweynaa waxay uga baxeen waxaa loo yaqaana force mature force majoritiina hadda way ku maqan yihiin dhulka soomaaliya markii la ogaaday in amaanka iska xumaaday dowladii federaalka soomaaliya markii la aasaasay xilligii madaxweyne xasan sheekh waxaa baaritaan lagu sameeyey badda soomaaliya badda soomaaliya waxaa laba shirkadood baa baartay labada shirkadood baa baartayna waxaa lagu ogaaday qayb kamid ah badda soomaaliya laga soo bilaabo kismaayo ama jubbaland ilaa iyo hobyo galmudug aa la baaray baaritaanka la sameeyey waxaa lagu ogaaday in kayd balaaran oo shidaal soomaaliya in laga helay waa la heli karaa kayd laakiin waxaa lagu burbureynaa marka la qoro oo lasoo saaro ilaa hadda wuxuu joogaa macluumaad laakiin lama soo taabanno lama dhiho shirkad hebelaa la siiyey sidaana laga helay soomaaliya laakiin macluumaadku waxay tusayaan oo kabyadan la helay inay in laga helay dhagaxyo uu ku jiro shidaalka oo laga helay badda soomaaliya marka isbarbardhig ma ku sameeyeen shirkadaha shidaalka soomaaliya ay heleen iyo meelo kale oo dunida ah shidaalka laga helay markay xajmi ahaan fiiriyeen wax isbarbardhiga ay ku sameeyeen ma jiraan oo ay leeyihiin haddii la qodo tusaale ahaan wadan hebel shidaalka ka soo baxa iyo soomaaliya isku mid noqon kara shidaalka laga helo badda wadamada afrikaanka kasoo qaba wadamada mugdhow mozambique iyo tanzania iyo ilaa xataa kenya waxaan waxaan shirkadaha iyo aada isoosan yihiin keedka shidaalka soomaaliya ku inuu ka badan yahay intaas oo dhan injineeyarow shariif aadan ayaa isna ku daraya isbarbardhiggaasi shidaalka soomaaliya ee uu wasiirku sameeyey markii hore adig intaan red sir uusan samaysmin labada dhinac u fiirso cadan iyo soomaaliya haddii laisku geeyo waxa weeye hal dhuulow noqonaya dhulkaas markuu kala go-ay betroolkii oo sacuudiga oo uu yaalay iyo betroolkan soomaaliya yaallo keyna ka tiro badan for this reason nabadgelyo la-aanta imaanayso taas wey adduunyo ninkuu naxariisanayo male haddaadan isu naxariisanin haddaba khayraadka ay soomaalidu ka gaajaysan tahay sidee looga faa'iidaysan karaa waxaan su-aashaasii weydiiyey wasiirka batroolka ee soomaaliya injineer cabdirashiid iyo injineer yarow shariif aadan waxaa ku horeynaya injineer yarow marka raadiskaasi niman la helo aqoon-yahano oo encourage lagu sameeyo diyaarado ha lasoo ijaaro shirkado waa la yaqaanaa shirkadaha badanaa waxay joogaan south africa ay joogaan badanaa waxay joogaan maaragtay maraykanna joogaan laakiin as african ahaan shirkadaha maaragtay macdinta ay baaraan waxa ugu badan dadkan south africa jooga wey ragaa loo baahan yahay maaha macdana yaala yaala maaha sheekadaas maaha kolley aniga maaragtay kolley waxaan kala talin lahaa waddanka kani waaye mustaqbal fiican uu leeyahay soomaalidiina ma badna laakiin tiradooda aday u yartahay wayna isfahmaan cadaalad la hela sinaan la hela haddii taa la waayo macdan lama helayo waxaan rajeynaynaa waa bishii february waxaan soo bandhignay macluumaadka soomaaliya kusoo bandhignay london oo shirkadada badan caalami ay kasoo qaybgelin islamarkaasna ay aad usoo usoo jiidatay macluumaadka khayraadka soomaaliya ku jira shidaal iyo iyo iyo macdinteeda kale ah waxaan rajeynaynaa insha allah dhawaan in aan shirkaas oo kale mid ka weyn ku qaban doono magaalada houston ee dalka maraykanka oo aan muxuu ah caasimada shidaalka adduunka oo aan leenahay waan fianahay waxaa lagu waxaan kusoo jiidan kartaan shirkadaha caalamiga ah ha noqona kuwa maraykanka iyo kuwa qor galbeedka iyo inta danayda soomaaliya dhawaan waxaan soo bandhigi doonaa xirmooyin shidaala oo aan isleenahay waxaan waa waa waa udan soomaali iyo shirkadaha nabadsan doono insha allah daata oo oo soo jiidan karta shirkadihii waaweynaa somalia maalistan waan haysanaa muuqaca ilaahay ugu abuuray soomaaliya oo ah strategic indian ocean badeeda hadii maanta shidaalka ka baabto uma baahno in ay soo keento oo ay wax samey toosaa loo sii iibgeyn karaa adduunka intiisa loo loo loo sii diri karaa meeshaas waxaan isleeyahay in la yidhaahdo in ummada soomaaliyeed ay ka faa'idi doonto oo usan khasaare ku noqon doon ku keeni doonin sida wadadaha qaarkood loogana bixi doono saboolnimada
sida aqoon-yahanka ay sheegeen inkastoo ay soomaaliya caqabado hor yaalaan muddo soddon sano ku dhow haddana waxay leedahay khayraad ay dunida u yaboohi karto haddii maskax iyo muruq ay dadkeedu isugu geeyaan nabadgelyadana laga shaqeeyo intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegnay khayraadka soomaaliya intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelya
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo cabdulqaadir samakaab ah qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixin ku saabsan barakacayaasha ku sugan kaamka rajo ee duleedka magaalada muqdisho oo wajahaya xaalado adag oo dhinaca nolosha ah iyo waraysi aan la yeelannay mid ka mida barakacayaasha magaalada boosaaso oo ka warramaya waxyeellada ay u geysteen roobab xoog leh oo toddobaad ka hor ka da'ay meelo ka mida gobolka bari kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha barakacayaasha ku sugan kaamka rajo oo ku yaala duleedka magaalada muqdisho ayaa wajahaya xaalado adag oo dhinaca nolosha ah dadkan badankood ayaa ka soo barakacay gobolka shabeellaha hoose oo xoololay iyo beeraley ay ku ahaayeen halkaas oo nolol wanaagsan ay ku haysteen ka hor inta aanay colaad iyo abaar ka soo barakicin wariyaha v o eda xasankaafi qoyste oo booqday kaamka rajo ayaa warbixintan ka soo diray magaalada muqdisho
nolosha barakacayaasha ku soo qulqulaya duleedka muqdisho ayaa ah mid maalinba maalinta ka dambaysa sii adkaanaysa waxaana marka qoysaskan aad waayahooda nololeed kala sheekaysato kuu iftiimaya inay yihiin kuwo aan cidina u maqnayn ceelna u qodnayn kaamka aan ku suganahay oo lagu magacaabo rajo waxa uu ku yaalaa duleedka muqdisho waxaana degan barakacayaal dhowaangalah iyo kuwo xerada ku noolaa sannado badan oo iyagana noloshooda aanay wax badan dhaamin kuwa barakaca cusub ah waxaana badankoodu ay ka yimaadeen gobolka shabeellaha hoose sababo la xiriira colaado iyo abaaro ka jira halkaasi saynaad cabdulaahi oo ka mid ah qoysaska colaadaha iyo fatahaadaha uu sameeyey webiga shabeelle ka soo firxaday ayaa iiga warantay xaaladda ay ku sugan yihiin iyada iyo ubadkeeda awdheegle waxaan kasoo barakacay guryaashiinaan lagu soo biyaan kasoo barakacnay biyo oo webigan fatahaad noogu soo sameeyey waa kasoo barakacnay muddo toban beri camal kusoo jirnay anaga ciyaalkeen intaa muddo toban beri camal ku rafaadsanay oo joognaa hoyna ma haysano waxaan haysano male masquul ma haysano meelaan jiifano ma haysano maacuun ma haysano waxaan cunno ma haysano badar ma haysano baad ma haysano ilmaa waa naga xanuunsan yihiin wax aan haysano male hay-adda samafal waxaan ka hay-adda iyo dowladda federaalka waxaan ka codsanaynaa inay naga soo gaarto ilmaha xanuun noocay qabaan way xanuun ilmaha hargab iyo hiiqdhaar iyo waxaasay hayaan ma waa xanuunsan yihiin daawona mau hayno meel oo lagu daaweyna ma naqaano balit mar dhawaan kasoo galna magaalada waxa cunna male meeshaana biska joognaaba ilmahayna ilmahayna anaga meeshaan isku kor rafaadsanna waxa cunna male muslimkan dariskan waxay markaas aan kasoo helna aan iska cunna iskaga soo qaraawan waxaan karsana male jikana ma sheeda karna hooyna ma haysan waxaan haysan anagaa meeshaan ku rafaadsanba rooti rooti iyo qaleel qaleel iyo waxaan helna aan iskaga seexana haweenka barakacayaasha ayaa qaarkood waxa ay u xoogsi tagaan suuqyada muqdisho halka qaar kalena ay aqalada ku garaacaan reeraha ladan si ay ugu xalaan alaabta ama ugu mayraan dharka taasoo ka caawinaysa inay ka helaan tasiilaad yar oo ay guryahooda kula laabtaan waxaana soo noqnoqota in lagu dafiro tasiilaadka yar ay xooggooda ku shaqaystaan sida qabsatay maane axmed oo markii ay dhacdadaasi iiga sheekaynaysay ay indhaheedu ilmo soo buuxiyeen janaalaan kasoo qaxnay anigoo wato sideed caruur ah gabar umul ah cunug jiis iga naqday aansoo kacay maraan soo lugay mar ilaahay muslum iga saalo baabuur ilaahay iga saalo cibaaro waxaa igu weyneed naagti aan dharka u dhaqayna ee isoo diiday isoo dishayba naagti waa isoo dishayba anig wax aan haysano maxaa guri ma haysano wax aan haysano ma jirto marka ugu horreysaba gurigaaba horta muhiim aba guriga ma- masquul iyo adduunya iskaba dhaafa guri ma haysanaba aan ku hoyano waxaan cugna ma haysano wax ama aan cugna ma haysano laakiin saddex caawo afar caawo ka dambo aan mar aan hal mar ilaaqnaa waxaan haysana ma jirto naagti aan u shaqaynay shaqada way igu soo gaadhay hadda ilaahay igu weynaa ilallahu ahay aa irsaqa bixiyo madaxweynaha du- eh, muxuu ahay hay-adaha oo samafalka ah waxaan ka codsaynaa inay na- naga soo gaarsiiyaan meeshan waan ku baaba'anay caruurtayda waxaa dadaa kala watay oo yiri uma- umahay ago- agooma waa wataa wax adoogooda joogana adooga xataa waashtay oo madaxa looga jiro intaasaan ka koobannahay shaqola'aanta haraysay ragga ka tirsan qoysaska barakacayaasha iyo aqoon-yarida ka haysata halka ay soo ciirsadeen ayaa qasabtay in haweenku ay u xoogsi tagaan suuqyada halka ragguna ay aqalada cooshadaha ka samaysan ku weheliyaan caruurta sida uu tilmaamayo abshir cabdi oo xilligii aan la kulmayey ay afadiisu reerka xoogsi ugu maqnayd waxaan ku soo barakacay muqaarka meelaleex meeshaasaan ola- olaaladii oo dagaalka jirayaan ku soo orday waxay ahaataba hadda islaamta waxay jirtaa qaraab dambiilay qaadataa bakaara ay aadaa meeshii anagana ilmihii biyaan si aan ku ahaaya ma fahantay waxaan ku ahayna ma lahan geedkan hoostiisaan guri iyo hoyno ah wax kale oo baad ah noogu soo maqan ilaahay xaggiisii ma jiraan biyahaasaa meesha ka cabnaa dowladda iyo hay-adda samafalka waxaan ka codsanaynaa inay si dhaqsi ahaan gargaar noogu soo fidiyaan ugu dambayntii farxiyo cismaan oo ay weheliyaan saygeeda iyo caruurteeda ayaa ka mid a barakacayaasha ku dhibaataysan xerada rajo ee duleedka muqdisho waxaan ka soo barakacay ani iyo caruurteyda iyo aabboayno iswadano duulo baan magaalada janaale waxaan ka soo barakacnay dagaal iyo xoogoo biyo iyo abaaraan ka soo barakacnay waxaan joogaa geedkan hoostiisa hooy ma haysano musqul ma haysano biyo ilaaha gargaar ma sii een, eh, dad kaloo meha iska deganaan la cabnaa marka hay-adaha samafalka iyo dowladda oo federaaliga waxaan ka baryaya aan ka tu- aan- aan sheegaynaa inay meeshaan naga qaada oo biriga oo ay na soo aragto oo bi- sidii bini'aadamnimo islaamnimo oo biriga soomaalinimo ay wax noogu gasho sidaasaan ka codsanaynaa xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
waraysi aan la yeelanay mid ka mid ah barakacayaasha magaalada boosaaso oo ka warramaya waxyeellada ay u geysteen roobab xoog leh oo toddobaad ka hor ka da'ay meelo ka mid a gobolka bari ayaa inoo soo socda balse ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii ari dhabanka geeluba ma ilaawo ubadkii saake laga aroorshay waxaa ku luuqaynaya cabdiqaadir jubba
eridhabanka geeluba ma ilaawa ubadkii saka laga aroorjie ololkana ma daayin ma ogaato rayskay adimada ku haysee fiintu waxay ka oydaa roobka soo goday ma ogaato rayskay adimada ku haysee fintu waxay ka oydaa roobka soo goday wax la yidhi abeysadu ciidanaad arkaysaanu ayaamu ayaama tiriysaa wax la yidhi abeysadu ciidanaad arkaysaan waayaamu ayaama tirisaa ilaahay abuurti in laguma sheegin waxaad aragtay dhacay dembi kuma astay sidee ilaahay abuur ilaguma sheegi waxaad aragtay dhacay beenbeen kuma astay sidee olaaluu iblaysiday jinna jinna jinna soo abaabulay runtu umeekaatee wuxuu yahay asgogolkay waa midaanan eegay iyo oday ka sheekee olaaluu iblaysiday jinna soo soo soo abaabulay runtu umeekaatee wuxuu yahay asgogolkii amida eegay iyo odayka sheekee ifkaa ruuxa joogi ku nuur oogadiisa ayaantiitimaataba maxay dhibe ugu tahay argagixisa doqon iyo ere lama filaan iyo maxuun eray maqlaa waa ujeedadayde amankaaga la yaabiyo taydu waa afkalaqa Mm, taydu waa waa afkalaqa axdikii aad dhigatiin leen dumara ma oofshaan ahayway biloob
intaas aan ku dhaafno heestaasi ari dhabanka geeluba iyo codkii cabdulqaadir jubba aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tubta nolosha oo aad ka dhegaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington
roob xoog leh oo ka da'ay magaalada boosaaso ayaa saameyn ku yeeshay nolosha barakacayaasha ku sugan magaaladaasi barakacayaasha ayaa waxyeello ay ka soo gaartay daadadkii ka dhashay roobabka oo dumiyey qaar ka mida guryihii buushashka ahaa ee ay degganaayeen iyo weliba suuliyadoodii wariyaha v o eda faadmiya siin jaamac ayaa waraysi la yeelatay maxamed xukun sheekh maxamuud oo ka mid ah barakacayaasha ku nool kaamshabeelle ee magaalada boosaaso wuxuu ka warramayaa saamaynta ay roobabka ku yeesheen barakacayaasha
innaga xaafadda maxaan degannahay kaam shabeelle ayaan degannahay ha ahaatee roobka si xun buu noo saameeyey suuliyaasho dhan waa buuxi waa i dumeen macnaha waad aragtay ilmihii meel afar iyo labaatan sac lala galo oo waad aragtay daadkii laga geliyaa la waayo kor oo macalimayariga isugu dardara waa burburi wixii buushleehayna haba sheeginba guryaheeda maxay badan yihiin buushash iyo jiingado qonash ahoo seven seven weegi hore la dhisay oo dhammaaday oon roobbaba celinaynin oo daadkii waad artay buuraha hoostoodan afka ayaan laga degan yahay togaa kusoo rogay buuraha kusoo rogay xareeddii xooga badneed iyo roobkii mayayga ahay ayaa kusoo rogay marka aad iyo aad baas noo waxyeelay dhidhiga alaana xareedda waa daasantay ilmaha alaana waad aragtay way ku ciyaareen qoshkii qurunkii waad aragtay ayagoo aan ka yaabeyn in had waliba ku biiroodan cunugaaba ku biiroodayba ayaan dhaweyd labaatan cishe takhtarka weyna la jiifay ha ku biirooda ku dubiray oo bartaasi tala waad artay maxamedow marka haddii guryihii ay roobkii kor ka soo daayeen daadadkii ay hoos ka mareen maxaad kaga gaashaamatay maxaan aga gaashaamanay markan ilmihii maadaama daadkii iyo wixii meesha hoyiga aan ka dhiganayna aynan galeen meelo taag eh ayaan u dallaalamayn bahalladan roob celinta ee waad aragtaye teendhooyinka gadgaduudan ayaan saar saarno balba intaas roobka ka naqayo daadkiisa iyo kaas ka feeriyo meelaha taagaan ilmaha macnaha kursin ahaan ayaan u saarnay marka hadda kolley kolley weli wixii dhoobadii dhoobadii oo waad aragtay lagaba yaaba qaniican ay kasii dhalatay oo nadaafad xumo ay meeshii tif tahay ayaan joognaa wax maadaama meeshii waad aragtay ka muuqta oo suuli ini nadaafad ma laha dadki waa isdhacool dhinaca maamulka ama hay-adaha tan iyo intii roobku daaya cid maka aragtay waxooga teendhooyin yaa lagu balbalqa kuwiina macnaha wax inaga dadna way soo gaareen dadna maba soo gaareen kaamanku waa badan yihiin annaga kolley teendhooyinka nama soo gaarin teendhooyin baa la keenay oo guddoomiyaasha waad artay had waliba yaa sidii un adig kaamanka u kala horreer ayaa wax jidka soddonka lagu sheegay jidka soddonka buushashka u badnaa ayaa lagu sheegay xoogo waad artay guddoomiyaasha loogu dhiiba leeyahay bal intay deeqto ku turtuura marka hay-adda kolley kolley kama ayna seexanina dadkaa ka tira badan kaamankaa ka tira badan roobkiina xowligiisa aad buu maanta macal magaalada aad iyo aad buu u saameeyey alaana carri buuxinteedii baa socota magaalada bartankeeda haddaad weli gashay waa gartay maxamadow bal ka warran dhinaca shaqada oo kale sidee bay idin saamaysay maadaaba aad ahaydeen dad xoogsata ah maadaama dad xoogsataan waa runtaa muqmaal liska ahay liska xamaalin jiray dadka aad iyo aad roobka u saameeyey xagii maadaama waa artay baqaaridoo dhan biyihii qof walbaba waa artay iska moosay waa la soo shaqo tagay macnaa banaanka le liska taag taagnay wax shaqay intii labaatan berila camal lama shaqaynin intii roobka asicdoo dhanba ma aanan shaqaynin shalay iyo darraadii ma aqaan laba maalmood camal cirka asyar la yiri ayaa xoogo waa artay dhowr tirsin tirsina baqaaradii aan ka xamaali jirin wax yimaadeen dadkiina waa tiradan iska baday ummadoo dhan wada sabool oo wada xamaalada ma wada deeqa xamaaligii dadkii maalina waa la helaa maalina waa weynaa ilaa dhulka aad as u ingago ma haboono shaqadeeda maxamed adigu maxaa ka shaqaysaa aniga macnaha kolley geedaha ayaan ahay ka shaqayn jiray geedahan macnaha dadka tallaalo oo waraabiyo oo xilfadleyda beeraha iska hay aniga midaas ayaan iskaga habboonay kolley kolley waxaan sheegto hadda waa dembi boqolkiiba boqol waa ku shukriyaa roobka nimcada ilaahay askeene horaan tuuba lagu waraabiyo inta alla maray ee dhulku qoyin ku aan sii tallaalan sii xawilaya maadaama roobka kanoo kusii dhacaya ani xaggayga beena dhacay xagga roobka mujeeda beena dhacay waa lagu reystay sababtoo waxa dhireynta aan xaggeeda aan ahay beena dhacay waa ku reystay wixii dhir ahay mase ana abuuray mase hadda iga baahnay talaal oo waad aragtay dib u habeen waan usuubinayay qurux buu igu ku soo saaray waa u mahad noqoyaa xagga ilaahay nimcadiisa waa lagu mahad noqaa beena lacaaya nin walba xilfad buu leeyahay marka gurigii ayaa roobku saameeyey laakiin dhinacii shaqadoo kale waxaad moodaa inay agga shaqada aad iyo aad siga caawiya geedii tuubada aan kuwad wadi jiray tuuba ma doonta ay noqoto guri walba la degan yahay waxareedii iyo waad artay wixii dhiidhi iska noqdo iska buuxsamayba oo waad artay qurux bayba geedii iyo waad artay afar iyo sax roobka waraabi oo meelihii waad artay tijirdiinyadii waad artay ayaa u buuxsamay marka ahaatad geedo dhan waa xawilaadeedii iyo waad artay wax sida loo abuuro dhoobadii lagu abuuro qoynad ayaa noo qoyday way habboon tahay taas xaggayga beena lacaye maadaas waxaan ku shaqaysanaa ilaa tobaniyo ruux aan ku shaqaysanaa oo dad waayeel oo xirfad u leh dad ka yimid meesha afgood iyo anigoo maadaama xagga qalanfa ka socdo maadaama dad xirfad leh waad artay ilaa kamaaldiin hodheelka la yidhaahdo ilaa waad artay hodheelada waaweynka yaan maadaama dhirta maadaama aan ka shaqaynaa ani xilfadii awowgay aan ka soo gaaray macnaha maxay ahayd yaambada iyo faashka iyo dhulka sida keliyaha loo qoto kanaalada loo jeexo ayaa ani xilfadaan boosaas la imid maadaama muxuu kaala boosaas yaaba iga dhigaaba dhulka qalaafoo kaleba almigaha intaan qaato dhulka aan abuurto hobay hobay ra kuma samaan yidhahdo geliyda ambeero haruurka ambeero digirta ambeero bocorka ambeero katiidka ambeero aday faalmaya ay baraarujinin hadda koley maadaama hadda yaana wadankii qaban oon lugaynin hadday boosaas saas ii tahay nimcada roobka ka dhacay alaana biyaha waa jiifan waa waqtigii laga soo saaranay dhulka mana manfacaada oo la tabcanay maa sha allah ha waqtigii waad artay beereyda waa waqtigii beereyda dhulka la tabcanay wax laga soo saaray waa dhulka waad artay kaamalladu hor dhagaxan waxba hadee waad artay asqaqax dambadiib noqonaya
kaasi waxa uu ahaa maxamed xukun sheekh maxmuud oo ka mid ah barakacayaasha ku nool magaalada boosaaso wuxuu u warramayey wariyaha v o e-da faadime yaasiin jaamaca haatanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii cayaaraha tababaraha kooxda chelsea frank lambard ayaa ka badiyey macalinkiisii hore ee hose murinho oo hogaaminayay kooxda tottenham jose murinho ayaa garoonka kooxdiisa tottenham ku soo dhoweeyey ardaygiisii hore ee frank lambard oo haatan macallin ah kaas oo hogaaminaya kooxda chelsea frank lambard iyo kooxdiisa ayaa awood u yeeshay inay garaacaan macallinkoodii hore waxaana ay kaga badiyeen labiyi eber taas oo u sahashay in kooxda chelsea ay weli sii xajisato booskeedii kaalinta afraad tottenham iyo macallinkeeda murinho ayaa markii hore qarka u saarnaa inay kala wareegaan kaalinta afraad kooxda chelsea laakiin guuldaradii soo gaartay ayaa ka raariday inay u dhacaan kaalinta toddobaad waxaana hadda adag waayadan in ay soo tiigsadaan booska afraad dhinaca kalena kooxda manchester united ayaa guuldarool kala kulantay kooxda watford waxaana looga adkaaday laba gool iyo waxba manchester united ayaa awoodi weysay inay iska soo barbareeyaan goolasha labada ahaa xitaa haddii ay soo safeen laacibkooda bowl bogba kaas oo muddo dheer garoommada ka maqnaa tababaraha kooxda manchester united oliganard solsha ayuu cadaadiska ku sii kordhayaa iyadoo uu sii yaraanayo dulqaadka uwuur waar uu u hayo macallinkan waxaana dhici karta in goordhow albaabka la tuso bishan disembar ayay ahayd markii manchester united ay iska ceediyeen tababarahoodii hore hoose murinho kaas oo guuldarro kala kulmay kooxda liverpool tababaraha manchester united oliganar solsha ayaa dhinaciisa isku difaacaya inuu u baahan yahay wakhti si ciyaartoyda da'da yar ee kooxda ay u helaan maskax iyo awood ku filan oo ay kooxda ku matali karaan dadka ciyaaraha falanqeeya ayaa sheegay in tababare oliganar solsha uu ku qaldanaa inuu kooxda ka diro romelu lukaku oo haatan lafdhabar u ah kooxda inter milan lukaku ayaa ahaa weeraryahanka keliya ee kooxda manchester united ay haysatay laakiin iyagoo aan beddelkiisa helin ayay iska direen haatan manchester united ayaa la daalaa dhacayso dhibaato weerar la'aan wararkeennii cayaarahana waa naga intaa haatanna waxaad ku soo dhowaataan heestii taageero waa codadkii cawaalo aadan iyo aamina afriig
شحي
intaas ay noo joogto heestaasi taageero waa codadkii cawaale aadan iyo aamina afriig horey waxaa heesta ugu luuqayn jiray fanaaniinta fu'aad ilka case iyo fartuun ducaale barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeenniiyo habeennimo intaas ayaan ku soo afmeerayaa tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo
This is VOA News. I'm Joe Palca. A court in Saudi Arabia on Monday sentenced five people to death for the killing of Washington Post columnist and royal family critic Jamal Khashoggi, who was